بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال الامام البخاري رحمه الله تعالى باب الابراد بالظهر في شده الحر baabu bayaani xukmi libraadi qaboojingelintii qabowgelinta xukunkeeda caddayntiisiibu u baab yahay biduhri duhurka la qabowgeliyo fii shiddati alxarri kulaylka darnaantiisa dhexdeeda oo marka uu kulaylku aadka u daran yahay dhexdeeda alibraadu waxaa weyaan idkhaalu salaati fi lbardi idkhaalu salaati fi lbardi salaaddii oo la geliyo xilliga qabowga la dhexgeliyo salaada loo jeedana waa duhurka dabcan ayb oo salaaddii duhur in qabowga la dhexgeliyo ayb qabowgaas la dhexgelinayana waxaa weeyaan kulaylka aadka u daran iyo xaraaradda yacni werwerka waxyar in laga dib mariyo ayb ee qabow bimacnaa maahan marka in galab oo kale la gaarsiiyo kulaylku waa iska jiraa mar walbo ayb fii shiddati alxarri ayuu tarjamada ku qeyday taana waxay tusaysaa wakhtiga kulaylka uunan darnayn ee iska guga ah ama yacnii xilliga qabowga oo kulaylka uunan jirin iyada ibraad ma la samaynayo awalul waqti baa la tukanayaa salaada duhurka markay soo gasho waqhtiyada ayaa la tukanaya ayb marka bukhaari fii shiddati alxarri marka uu leeyahay waxaa ku jirto xilliga kulaylku uunan darnayn ibraad ma jiro sunnada ibraadka waa waqtiga kulaylku u daran yahay ayb fii shiddati alxarrida oo itlaaqay laftirkeedana waxaa laga fahmayaa ama salaad jamaaco lagu tukanayo ha ahaato ama ha ahaato yacni ayb xaalad kasta yacni bilaadda kulul waddamada kulaylka badan ha noqoto amase jamaaco ha noqoto ama yaynan noqonin waddan kulayl badan lagu yaqaano iyo midaan lagu aqoonin wuxuu doona ha ahaado wakhtiga kulaylka mar haddii uu kulayl jiro intaasoo dhan inaan la fiirinaynin oo salaada ibraad la samaynayo la qabowgelinayo tarjamada marka taasay sheegaysa fuqahada marka khilaafkoodana xadiidka dhexdiisa sharxiisa ayaan uga dhexadlaynaa in sha allahu tacaala qaala alimaamu albukhaariyu raximahu llahu tacaala xadaana ayuub bnu sulaymaan whuwa ayuubu bnu sulaymaan bni bilaal almadaniy ayb waxaa weeyaan abuu yaxyaa hiqatun layanahu اlasdiyu wاssaajiyu bilaa daliilin min ataasicati akhraja xadiidahu albukhaariyu waabuu daawuud wاtirmidiyu wاnnasaa'iyu ayb ayuubu bnu sulaymaan ayaa la yidhaahdaa ibni bilaal qaala xadaanaa abuu bakrin abuu bakarkaana waa abuu bakri bnu abi uways magaciisa cabdulxamiid ayaa la yidhaahdaa ibni abi uways wahuwa madaniyun aydan wuxuuna caan ku yahay kunyadiisa abuu bakrin taasuu aad caan ugu yahay ayb can sulaymaana wahuwa sulaymaan bnu bilaal almadaniyu ibnu rajab marka wuxuu yidhi silsiladan ama isnaadka noocan ah waa isnaad bukhaari oo in badan kusoo celceli doono wax ku wariyo waana nuskho sanadkeedu uu sidaan yahay ayb wuxuu yidhi wahada min jumlati nuskhatin yarwiiha ayuubu can abi bakrin can sulaymaan wاlbukhaariyu yukhariju minha kahiiran waqad tawaqafa fiiha abuu xaatim alraasiyu abuu xaatim waa ka istaagay wuxuuna uga istaagay sanadka ayaa munaawalo ah munaawala waxaa la yidhaha kitaab ayuu helay kitaabkaasuu ka wariyaa ee mushaafaha ugama isagama aynan qaadanin ayb munaawalo weeyaan buu yidhi munaawaladuna marka macnaheedu waxaa weeyaan kitaabkiisii oo qoran ayuu helay ee uu yaqaano sidaasuu uga warin jiray marka ayb munaawaladu laakiin sida mustalaxa aad ku aragteen waa wej wax lagu wariyo oy bannaan tahay aktaru ahlilcilmi ay socodsiinayeen marka wax dhiba mada qaala saalixu bnu kaysaan saalixu bnu kaysaan ayb almadaniyu hiqatun habtun faqiih wa kaana mu'adiba waladi cumara bni cabdilcasiis ilmihii cumar bni cabdilcasiis ninkii tarbiyey jireen ayb qaala xadaana alacraj wahuwa cabduraxmaan saa sheegaya qaala saalixu bnu kaysaan xadaana alacraju cabduraxmaan ahaa wa gayruhu iyo kayrkiis keyrkaas wuxuu ka wadaa baa layidhi abu salamata bnu cabdiraxmaan can abi hurayrata iyo marka acraj iyo keyrkaasba abuu hurayra ay ka warinayeen wa naaficun xaggee ku cadfan yahay marka naafic acraj buu ku cadfan yahay ayb oo qaala saalixu bnu kaysaan waxa uu yidhi xadaana alacraju wa naaficun iyo naafic mowlaa cabdillaahi bni cumar ahaa can cabdillaahi bni cumara annahumaa xadaaahu annahumaadaasna marka abu hureyre iyo ibnu cumar ay u noqona annahumaa xadaaahu way u sheegeen ayb can rasuuli illaahi sala allahu calayh waalih wasalam annahu qaal ida ishtadda alxaru kulaylku haddii uu darnaado fa abriduu qabow geliya cani salaati salaaddii qabow geliya xaggeeda fa inna shiddata alxarri kulaylka darnaantiisu min fayxi jahannama jahannamo faafitaankeeda ayuu ka ahaaday kulaylka darnaantiisa daran jahannamo faafideeda ayuu ka ahaaday oo ilaahay baa annaga wax nagu tusaayo ayb kulaylkan daran waa neef jahannamo ay neefsanayso marka jahannamadii xaqiiqadeedii maxaad u malaynaya marka annagoo meel ka fog iyo yacnii caalam laba caalam oo kala duwan aan joogno ayaa haddana marka sidaa ay tahay marka innaga waxnu lagu tusaya ayb maxalushaahidkiisa marka waxaa weyaan faabriduu cani salaati ayb ay bisalaati salaaddii qaboojiya oo qabow geliya ayb salaadaanna marka duhurkaa loo jeedaa riwaayo kale ayaa fasiraysa ayb marka meeshaa faabriduu amar ayaa soo arooray sharaxa fiiri marka wuxuu leeyahy ay akhiruu ilaa an yabrada alwaqtu dib u dhiga ilaa uu waqtigu qaboobo yuqaalu abrada idaa dakhala fi lberdi markuu galo ka adhara idaa dakhala fi ahirati adhara waa duhur galayo idaa dakhala fi ahirati wa miluhu fi lmakaani waxaa la mida anjada ay idaa dakhala najdan haddii uu najdi galo qofka anjada a la leeyahay wa athama meeshaa marka wa athama waa ayb waathama ida dakhala tihaama tihaama markuu galana saasaa la dhahaa walamru bilibraadi amru istixbaabin ibnu xajar wuxuu yidhi amarkan laysfaray faabriduuna waa amar sunno ah wa qiila waxaa layidhi amru irshaadin amar oo iska fiican oo iska dadka un lagu toosinayo maslaxada saasa idinkugu jirtaa la dhahayoo kale wa ruqso camal baa laga wada waqiila bal huwa lilwujuubi waajibnimona waa la yidhi oo amarka ani waa waajib xakaahu ciyaadun wagayruhu ayaa xakaayooday waqafala alkirmaaniyu fanaqala alijmaaca calaa cadami ilwujuub oo isagu wuxuu soo naqliyey kirmaani inaynan waajib ahayn ibraadku waajib inuusan ahayn ijmaacuu soo naqliyey ijmaaca marka kirmaani waxaa ku raacayo badanaana daba jooga birmaawi fii laamic sabiix ibnu rajabna waa sheegay oo waxa uu yidhi waalamru bilibraadi amru nadbin waistixbaabin laa amru xatmin wa iijaabin hada mima la ikhtilaafa fiihi bayna alculamaa isaganu sidaasoo kale u sheegay wax ikhtilaaf culimada dhexdeeda male fain shadda axadu min ahli daahiri kaanama marka daahiriyada waa waxa laga sheegay waa waajib waxa yidhi waa daahiriyada marka wuxuu yidhi qof daahiriyada ka mida hadduu shaadoobo ayb walam yubaali bikharqi ijmaaci lmuslimiin jaryan calaa caadatihim iyagoo yani caadadooda isaga soconayaan walam yubaali aynanna u aabayeynin bikharqi ijmaaci lmuslimiin muslimiinta ijmaacooda dillaacintiisa kaana maxjuujan bilijmaaci waxaa lagu xujeynaa qofkaas ijmaaca laftirkiisa yacnii nin daahiriya hadduu yimaado ijmaaca dan uunan u gelin oo uu daahiriyadiisa intay isaga socdo uu yidhahdo meeshaan amaraa ku qoran amarkan walamru yufiid ilwujuub meesha uu yidhaha ijmaaca lagu xujeysana marka ayb iyo bixadiidi camri bni cabasa ayaa lagu xujeynaa wa abii hurayrata iyo abii hurayra almadkuurayni hore uu isaga usoo sheegay fainahumaa yusarixaani biana asalaata bacda zawaali mashhuudatun maxduuratun mutaqabalatun walam yufariq bayna fardin wa naflin xadiidka camr ibnu cabas aad u feeri ee muslim uu wariyey haddii zawaalkiiba la gaaro oo qoraxda ay bartanka ka leexato tuko ayuu yiri nabiga sal l slam salaaddu waa mid laga markhaati kaco waa mid la joogo oo yacni la aqbalo ayb marka haddii la yidhi sunno iyo faradna looma kala saarin wakhtiga ay qoraxda cirka bartankiisa dhankan galbeed uga baxdo waxba ibraad ninkii aan sugin oo aan qaboojinin ee markiiba salaadda duhur tukado salaadiisana waa ka ansaxaysaa waajibna ma jebinin maxaa yeele nebigaaba ruqsadaan siiyey salli fa ina salaata mashhuudatun ayb xadiidkan marka camr bnu cabasa wuxuu saarif waaye fa abriduudan amarkaas wujuubkii ka imaan lahaa isaga leexinayo oo sunno ka dhigayo macnuhu marka wuxuu noqonayaa in la qaboojiyaa waa sunno laakiin waajib maaha waajib inaynan ahayna waxaa na tusaayo amarka nebiga uu bixiyeyo qofku inuu salaada tukan kara mar haddii zawaalka la dhaafo farad iyo sunnana nebigu uunan kala qaadqaadin ayb marka isagu marka ibnu rajab aad buu ijmaaca u sugaan ayb daahiriyadana ijmaaca ay khilaafaan khilaafkooda hal yuctadu bihi am laa yuctadu mas'ale khilaaf ka joogo waxa uu yidhi nacam qaala jumhuuru ahli اlcilmi yustaxabu taakhiiru duhri fii shidat اlxari ayb ilaa an yabrada alwaqtu wayankasir alwahaju wa khasahu bacduhum biاljamaacati qaarna jamaacaday ku khasiseen waxay dhaheen ibraadku wuxuu gaar ku yaha jamaaco markii keligiis tukanaya ha iska tukada waqtigo doon faama almunfaridu fatacjiilu fii xaqihi afdal wa hada qowlu akar lmaalikiyati wahada qowlu akari اlmaalikiyati ayb washaaficiyu aydan washaaficiyi aydan waa qowlka shaafici laakin khasahu bilbaladi اlxaaq imaamu shaafici wuxuu ku khasisay beledka kulaylka badan waa masalada marka bukhaari aan lahayn fii shidat اlxari isagu waa caam yeela beled iyo beled kale ma kala khaas yeela ma kala fariq ma kala saarayo ayb wa qayada aljamaacata weliba shaafici jamaacadii buu sii qaydo bimaa idaa kaanuu yantaabuuna masjidan min bucdin hadday meel dheer masaajidka uga imaanayaan buu yidhi shaafici ila ibraadku isagu cilladou fiirina waxa hala qaboojiyo loo yidhi mashaqaa ku jirto haddii kulaylkaas hala soo baxo hala tukado la yidhaahdo mashaqaa dadkii ugu jirtay mashaqadaasaa la khafiifiyey markaa wuxuu leeyahay mashaqadii ha lagu gaaryeela marka ay taagan tahay dad marka wada joogo oo masaajidkii halkaa halkaa halkaa uga soo baxaayo iyagu ruksadaan ma qaadanayaan buu leeyahay ibraadkuna asal ruqso ahaa ayb ciladaasuu marka fiiriyey falow kaanuu mujtamiciina ow kaanuu yamshuuna fii kinnin hadday dadku urursan yihiin ama meel hoos ah ay markaa ku soconayaan falafdalu fii xaqihim atacjiil inay hor dhigaan salaadda ayaa suu afdal u ah maxaa yeele nebiga asalaatu yacni calaa waqtihaa oo liawali waqtihaa lagu fasiray baa saasaana nebigu ficilkiisa ka sugnaan jirtay wاlmashhuuru can axmed imaam axmed sida ka caan baxday altaswiyatu weeyaan min gayri takhsiisin walaa qaydin iyadoon waxna la takhsiisinaynin qaydna lagu xiraynin wahuwa oo jamaacana aan lagu gaar yeelaynin qaydna aan loo yeelinoo jamaacadaas meel dheer inay ka timaado aan ahayn wahuwa qowlu isxaaq baana sidaas qaba walkuufiyiina wabni ilmundir oo shaaficiyada ka mid ah wastadalla lahu tirmidiyu bixadiidi abi darin ilaatii bacda haada ayuu tirmidina u daliishaday waa saxaabada iyo nebiga oo hal meel ku urursan oo safar ka yimid oo safar ku jiraan ayaa waxay yeeleen nebigu wuxuu bilaal baa wuxuu damcay inuu salaaddii dimo markaasuu yidhi usug usug abrid abrid qabooji qabooji salaada ee markaas waxaa la leeyahay shaafici dadkan meel bay wada joogeen qof meel dheer salaadan uga imaanaya ma jirin hal meelay deganaayeene maca daalika nebiga ibraad buu sameeyey marka qaydkan saxiix ma ahan baa leeyahay waa laga xoog badanya xadiidkaas waa kan uu sheegi doono soo wado kabacdi ibnu xajar waxaa kaluu yidhi wadahaba bacduhum ilaa ana tacjiila duhri afdalu mutlaqan qaar baa ibraadka diiday oo waxay dhaheen salaadda in la hormariyo wakhtigeeda awalkaa la tukadaaba afdal ah si duduub wa qaaluu waxayna dhaheen macnaa abriduu waxaa laga wadaa bay dhaheen salluu fii awali lwaqti waqtiga awalkiisa tukadaa laga wadaa akhdan aakhidiina iyagoo ka qaadanayaan min barada annahaaru min bardi nahaari wahuwa awaluhu bardu nahaar ay awalu nahaara laga wadaa marka awalu nahaar tukado awal waqti tukada waaye saasuu leeyahay wa huwa ta'wiilun baciidun ibnu xajar wuxuu yihi ta'wiilkan waa fog yahay maxaa yeele waktiga inta soo galay ayaa bilaal inuu addimo damco sug baa leeyahay macnaa marka ibraahim kusaam ah wayaruduhu waxaa radinayo qowluhu fa ina shiddata alxari min fayxi jahannam ciladii baaba la sheegay idi tacliilu bidalika yadullu calaa ana almatluuba taakhiiru matluubku inuu yahay in dib loo dhigo ayb waxuu yidhi haddana walxaamilu lahum calaa dalika xadiidu khabaab ayaa ku xambaaraya shakownaa ilaa rasuulilahi sal l salam saxaabadii waxay dhaheen nebiga ayaan u cabannay xara ramdaa'i carada bacaadka kulaylkiisa ayaan uga cabannay fii jibaahinaa wejiyadeenna iyo wa akufinaa calaa calaheenna ile markay sujuuda masaajiddan sidaan ma ahaan jirin marka markaan sujuudayna wakhtiga kulaylka badan carada kulaylkeeda iyo wejiyada wejiga ay naga taabanayso iyo gacanta iyo calacalaheedna ayaan ugaga cabannay falam yushkina nebiguna markaasi shakwadeennii ma zuulinin ma aqbalin macnaa ayb ay falam yuzil shakwaanaa sheegashadeennii waa diiday nebiga oo nagama aqbalin marka meeshan waxay leeyihiin haddii marka ibraag ou jiro oo ruqso ay tahay nebigu waxau dhihi lahaa iska daahiya salaadda xoogaha marka ibraadkii baan jirin bay rabaan inay dhahaan marka wahuwa xadiidun saxiixun rawaahu muslim marka labadan xadiid baa jamcin u baahan marka midkan khabaab oo saxiix ah iyo axaadiidu libraad wa tamasakuu aydan bilaxaadiidi daallati calaa fadiilati awali ilwaqti wa bianna asalaata xiina idin aktaru mashaqatan fatakunu afdal ayb waljawaabu can xadiidi khabaab waa kana annahu maxmuulun calaa annahum qalabuu taakhiiran zaa'idan can waqti ilibraadi wa huwa zawaalu xari ramdaa shay aan la yeeli karin ay warsadeen oo iyagu waxay ka cabcawdeen ciiddaas aan ku sujuudayna ilaa ay ka qabowdo rasuulka ilaahayo in loo dibsalaadda loo dibdhig bay rabeen ciiddu inay qabowdana wakhtiga casirkay gaaraysaa oo adaad haddaa fiiriso xilliga kulaylka badan ciiddu markay aad u kululaato yacnii saa markaa gacanta u saarto kulaylkaasi ma baaba'ayo ilaa casirka wakhtigiisa salaaddii duhurna marka casirka dib looma dhigi karo marka xadiidu khabaab waxaa lagu xambaarayaa iyagu dacwadoodu waxay ahayd in ibraadkii nebigu uu jideeyey wax ka sii dheer hadday heli karaan taasuuna nebigu u diiday sala allahu calayh ali wasalam kanaana ugu dhow labada xadiid in la jamciye marka la isku jamciye wadalika qad yastalzimu khuruuja alwaqti falidalika lam yujibhum ow huwa mansuuqun ama waa mansuuq in la yidhaahdo biaxaadiidi libraadi ayaa lagu nasakhay kan khabaab ayaa la nasakhay kuwa ibraadkaa nasakhay fainaha mutaakhiratu canhu maxaa yeele way ka dembaysay wastadalla lahu daxaawiyu bixadiidi almugiirati bni shucba qaala kunaa nusalii maca nabiy sal l salam alduhra bilhaajirati uma qaala lanaa abriduu bisalaati waagii hore waxaan tukan jirnay wakhtiga maalin weynka markaasuu nebiga yidhi salaadda qaboojiye markii dambe wahuwa xadiidun rijaaluhu hiqaatun rawaahu axmedu wabnu maaja wasaxaxahu bnu xibbaan wanaqala alkhalaal can axmed annahu qaal hada aakhiru lamrayni min rasuuli illahi sal slam in la yidhaha xadiidu khabaab baa horreeye waa la nasakhay kan ibraadka oo hadda annaga aan tarjamadiisa haynaa dembeeyey imaam axmedna madhabkaasuu ku tegey isaga ayb wa jamaca bacduhum bayna alxadiidayni biana alibraada ruksatun wa tacjiil afdal qaarna waxay yidhahdeen waxaa lagu xambaaraya ibraadku waa rukso tacjiilkana waa afdal oo khabaab marka xadiidkiisu wuxuu sheegayaa wixii afdalka ahaa laakiin waxaa ka fiican labada maslagee hore kan labaad iyo midkii hore in la yidhaahdo ayb maxaa yeele nebigu waxaan afdal ahayn ma samaynayo isaguna waxaa sugnaatay marar badan inuu ibraadkaas ficil qowl ahaanna u amray ficil ahaanna uu u sameeyey rasuulka calayh isalaatu wasalaam macaanidaas baa marka ku jirta baabkan inta kalena sharaxad ka akhrisanaysa ayb qaala xadaana bnu bashaar wa huwa bundaar moxamed bnu bashaar qaala xadaana gundarun wa huwa moxamed bnu jacfar qaala xadaanaa shucbatu can ilmuhaajiri abilxasan ayb almuhaajir waa isim wuxuu yidhi almuhaajiru ismun walaysa biwasfin muhaajir wasfi buu eegaya sooma ismu faacilku waa wasf muhaajir waa wasfi tilmaan wa hadda laakiin tilmaanta looma jeedo waa magac walalifu wallaamu fiihi lilamxi sifati isagoo wasfi ah baa wax lagu magacaabay al baa la geliyey aclaamtu al ma la geliyaa lama geliyo calamka al al lama geliye idiraar in loo geliye maaha waliddiraarin ka banaatil awbari kada wadibta nafsa yaa qaysu sari al lama geliyo badana halkan marka al muxuu u geliyey lilamxi maa qad kaana canhu nuqila isaga laftirkiis waa sheegi jira soo maa wa bacdu alaclaami calayhi dakala lilamxi maa qad kaana canhu nuqila ayb ibnu maalik saasuu yiri marka taasuu ka wada halkaan marka taas kuugu sheegay kaalfadli waalxaarifi waalnucmaani fadikru daa waxadfuu siyaani marka ashaan in la sheego iyo in la gooyo hadda waxay la maqan tahay mala macno tacriifkaa lama maqna haddii muhaajir la yidhaha iyo almuhaajir habkaa lama maqnaanaysa can ilmuhaajiri abilxasan samica zayd bna wahbin can abi darin qaal adana muadinu nabiyi sala allahu calayh waali wasalama muadinkii rasuulkaa addimay adduhra duhurkii buu addimay faqaala waxa uu yidhi abrid abrid qabooji qabooji qabow geli qabow geli ow qaala intadir intadir sug sug wa qaala waxa uu yidhi shiddat alxari kulaylka darnaantiisa min fayxi jahannam jahannam faafkeedu ka ahaaday faida ishtadda alxaru kulaylku haddii uu darnaado fa abriduu can isalaati salaaddii qabow geliye xataa ra'aynaa intaan ka aragnay faya tuluuli xataa ra'aynaa intaanu ka aragnay faya tuluuli taagaga yaryar ee bacaadka ah hooskooda ilaaan ka aragnay attuluul waa jamcu tallin waxaana laga wadaa bacaadka huuska yarkaa uu sameeyo meesha taagga yarkaa uu sameeyo wax dheerna ma ahan taag dheerna ma aha hoos badan marka hoosu waqtiga uu yeelanayo marka waxoogaa ka bacdi xadiidkan marka macno kalena waa laga qaadanaya abrid abrid muwadinku wuxuu bilaabay inuu aadaanka galo markaasuu nebiga yidhi abrid abrid aadaanku marka ma wakhtigaa iska leh mase salaaddaa iska leh waa masalo culammadu isku khilaafeen waay haddii la yidhaahdo wakhtigaa iska leh wakhtiga duhur waa la joogaa salaaddii unbaa gadaal loo dhigaa maahan aadaanka gadaal u dhig male isaga haddii la yidhaahdo aadaanka wakhtigaa iska leh haddii la dhaho salaaddaa iska lehna waa sida hadda xadiidkan uu tusaayee xoogaa marka la tukan rabo abteeda abdi waayo marka macnaheedu marka la tukan rabo aadaanay ka dhigan tahay marka qofku marka duurka wakhtigiisu markuu soo galo waa laysaga kaadi karaa axbaar markii laysleeyahay aad tukataan wax yar ka hor ayaana markaas la addimi kara waa meelo kale ku sheegi doonaa ibnu xajar qaala xadaana caliy bnu cabdillaahi qaala xadaana sufyaan huwa bnu cuyayna qaala xafidnaahu min azuhriyi zuhri ayaanu ka xafidnay buu yidhi marka sidaan muxuu leeyahay waxaa layidhi riwaaya isaga waxaa looga wariyey ayb can zuhriyi can saciid bni lmusayib ow abi salamata bni cabdiraxmaan yani can saciid bni lmusayib ow abi salamata bni cabdiraxmaan riwaaya marka waxaa jirto shaki keentay isagu marka wuxuu leeyahay riwaayada abi salama shaki baa ku jiree kaannahu marka uu leeyahay riwaayada zuhri can saciid midda saciid ayaan aad u xafiday qaala xadaana caliy bn cabdillaahi qaala xadaana sufyaan qaala xafidnaahu min azuhriyi zuhri ayaanu ka xafidnay xaggiisa can saciid bni lmusayib can abi hurayrata can inabiyi sala allahu calayh ali wasalam qaal ida ishtadda alxaru kulaylku haddii uu darnaado faabriduu bisalaati salaaddii qabow geliya faina shiddat alxari min fayxi jahannam washtakat innaaru sanadkan marka washtakat xadiidka iska leh waa sanadkii kan hore oo weeyaan washtakat innaaru naartii ayaa dacwootay oo cabatay ilaa rabbihaa rabbigeed bay u dacwootay faqaalat waxay tidhi yaa rabbi rabbiyow akala bacdii bacdan rabbigayow akala bacdii qaarkeey wuxuu cunay bacdan qaarka kale fa adina lahaa binafasayni wuxuu u idmay laba neefsasho nafasin fi shitaa'i neefsasho wakhtiga jilaalka wa nafasin fi sayfi neefsashana wakhtiga yacnii xagaaga kulaylka shitaa marka waa wakhtiga qabowga zaa'idka badan uu jiro sayfkuna wakhtiga kulaylka labadaas fa huwa ashaddu maa weeyaan kan ugu darnaanta badan tajiduuna aad helaysaan min alxari kulayl wa ashaddu maa shaykan ugu daran waay tajiduuna aad helaysaan hu maagaba caydku waa maxduuf min azamhariiri ah qabowga aadka u daran yacnii xilligu qabowga uu aadka u daran yahayna iyadaa neefsanaysa xilliga qabowgu kulaylku daran yahayna iyadaa neefsanaysa sanadka oo dhan marka in wax leedu tusa marka qala xadaana cumar bnu xafsin qaala xadaana abi qaala xadaana alacmash qaala xadaana abu saalix can abi saciidin qaal qaala rasuulu llahi sal l slam abriduu biduhri duhurka qabow geliya faina shiddata alxari kulaylka darnaantiisa min fayqi jahannam jahannamo faafkeedu ka ahaaday taabacahu sufyaanu wa yaxyaa wa abu cawaanata can ilacmash dhammaantood marka xafs ayay mutaabaceeyeen xafs bnu khiyaad ayay mutaabaceeyeen xafs bnu cumar ayb sufyaankuna waa tawri meeloona marka musanifka u sheegi doonaa ayb axaadiidtan o dhan marka macnahaas aan tilmaannay oo xadiidka koowaad aan kusoo dhex sharaxnay unbaa marka macnuhu uu yahay jahanamadan marka sheegatay oo cabatay oo ilaahay u dacwootay dacwadaasi marka waxaa ma waxay tahay bilisaani almaqaal mase bilisaani alxaal xaqiiqa inay tahay wax diidaayo male oo bilisaani almaqaal ay tahay ilaahayna waa ka dhawaaji karaa baabu libraadi biduhri fi safari baabu bayaani xukmi libraadi qabowgelintii xukunkeedii caddayntiisiibuu u baab yahay biduhri duhurkii la qabowgeliyo fi safari safarka dhexdiisa marka tarjamadan fi safari muxuu ugu qeydayaa waxaa ugu qeydayaa waxay tahay xataa jamaacadu hadday urursan tahay oy meel wada joogto mar haddii waqti qabow la joogo waxaa weeyaan ibraad baa la samaynaya hadalkii marka shaafici ee ahaa hadday jamaacadu meel fogfog ka imaanayaana ibraadka la samaynayaa ayuu diidan yahay marka yaa nooc radinaya tirmidii laftirkiisana sidaasoo kale uu ku yidhi jaamiciisa sunanka qaala xadaanaa aadamu bnu abi iyaas qaala xadaanaa shucbatu qaala xadaanaa muhaajirun ashi male ma arkiyo abulxasan mowlan libani taymillaahi qaala samictu zayd bna wahbin can abi darin alkhifaariy qaala kunaa maca anabiy sala allahu alayh ali wasalam nebiga maciisaan ahayn fii safarin safar fa araada almu'adinu mu'adinku wuxuu doonay an yu'adina liduhri duhurka inuu waajimo faqaala nabiyu sala allahu alayh ali wasalam nebigu waxau yidhi abrid qabow geli uma araada wuxuu doonay an yu'adina inuu adimo faqaala lahu wuxuu ku yidhi abrid qabow geli xataa ra'aynaa intaan ka aragnay faya tuluuli ayb xataa ra'aynaa intaan ka aragnay faya tuluuli taagaga bacaadka kuuskuuskiisa hooskiisa ayb faqaala nabiyu sala allahu alayh ali wasalam ina shiddat alxari min fayxi jahannam faida ishtadda alxaru faabriduu bisalaati waqaala bnu cabaas yatafayau yatamayalu yatafayau yani ey yatamayalu ou lexleexanayo ayb hooskii baa marka leexleexana caadada bukhaari marka waxay tahay kelmad xadiid ku jirta markuu sheego iyada mid lamidoo qur-aanka ku jirta inuu fasira marka kelmad qur-aanka inuu keeno u fasira meeshaan marka wuxuu tilmaamay ayb masaladii hadda aan sheegaynay waxau yidhi fain qiila alibraadu lisalaati fakayfa amara almu'adina bihi liladaani faljawaabu ana dalika mabniyun cala ana aladana hal huwa lilwaqti aw lisalaati wa fiihi khilaafun mashhuurun waalamru almadkuuru yuqawi lqowla biannahu lisalaati amarkan marka abrid abrid wuxuu xoojinayaa aadaanka inay salaada ay leedahay oo marka la tukan raba agteeda in la adinto ee mar allaala marka waqtiga uu soo galo in la adimo yani taas waa la yeeli karaa laakiin meeshaana marka waqad ikhtalafa alculamaau buu yidhi ayb fii gaayati alibraadi faqiila xataa yasiira dillu diraacan bacda dilli zawaali marka laga gooyo gudhun ilaa uu hooska ka gaaro wa qiila rubcu qaamatin wa qiila hulusuhaa wa qiila nisfuhaa wa qiila gayru dalika baabu waqti uhri baabun waqti duhri cinda azawaali baabun ay haadaa kani baabun baab weyaan waqti duhri duhurka waqtigiisa cinda azawaali zawaalka agtiisu ahaaday waqaala jaabirun kaana anabiyu sala allahu calayh waali wasalam yusalii nebigu wuxuu ahaa inuu tukanayo bilhaajirati maalin weynta ayuu tukanayo yani waa cinda zawaal marka qaala xadaanaa abuulyamaan qaala akhbaranaa shucaybun can zuhriyi qaala akhbaranii anas bnu maalikin shucaybkan kee waay marka abuulyamaan alxakamu bnu naafic waaye qaala akhbaranaa shucayb ayuu yidhi yaa waa shucayb ibn abi xamsa can الzuhriyi qaala akhbaranii anas bnu maliki ana rasuula اllahi salى اllahu alayh ali wasalama nebigu kharaja wuu tegey wou baxay xiina zaaqati shamsu qoraxda markay iilatay fasalla duhra duhurkii buu tukaday faqaama cala lmimbari buu ku istaagay fadakara saacata saacaddii buu sheegay qiyaamihii fadakara wuxuu xusay ana fiiha saacadda dhexdeeda umuuran inay yihiin cidaaman waaweyn uma qaala waxuu yidhi man axabba qofkii jeclaystay an yas'ala inuu su'aalo can shayin shay falyas'al ha weydiiyo falaa tas'aluunii iweydiin maysaan can shayin wax ilaa akhbartukum waan idiin sheegayaa maa dumtu fii maqaamii haada inta aan ahay maqaamkaygan kana dhexdiisa fa akara annaasu dadkii waxay badiyeen fi lbukaa'i ooyintii wa akara an yaquula isaguna wuxuu badiyey inuu yidhaahdo saluunii i weydiiye faqaama cabdullaahi bnu xudaafata sahmiyu ayaa istaagay faqaala waxau yidhi man abii qaala waxau yidhi abuuka xudaafatu uma aktara wuxuu badiyey an yaquula inuu yidhaahdo saluunii fabaraka cumaru cumar wuu aruntay calaa rukbatayhi labadiisa jilbood ayuu u fadhiistay faqaala waxau yidhi radiinaa billaahi rabban wabilislaami diinan wabimxamadin nabiya fasakata waa aamusay uma qaala waxau yidhi curidat calaya aljannatu jannadii baa la ii soo bandhigay wannaaru ee naartii aanifan goordhoweyd fii curdi hada alxaa'iqi derbigan gudubkiisa derbigan yacnii siduu iigu gudban yahay yaa la iigu soo bandhigay falam ara ma aanan arkin kalkhayri wa shari khayr iyo shar maanta oo kale ma aanan arkin khayrka oo kale sharta oo kale maanta ma aanan arag ayb maxalushaahidkiisa marka waxaa weeyaan kharaja xiina zaaqati shamsu fasalla duhra waa soo baxay markay qoraxda leexatay waana tukada duhurka tacqiib duurka marka waqtigiis waa inuu taas yahay qaala xadaanaa xafs bnu cumar qaala xadaanaa shucbatu can abilminhaal can abi barzata ayb wa nadlat bnu lxaarif ayaa layihahda abi barzata alaslami kaana nabiyu sala allahu calayh ali wasalam nebigu wuxuu ahaa yusalli subxa subaxa inuu tukanaayo wa axadunaa midkeenna yacrifu jaliisahu walxaal axadunaa midkeenna yacrifu ou aqoonsanayo jaliisahu midka la dhinaciisa fadhiyo wayaqra'u fiiha wuxuu ku akrinayay salaada subaxna maa bayna asittiina ila almia lixdan ilaa boqol aayadood ayuu ku akrinayay riwaayad dabaraaniba waxay tilmaamaysaa ay ku qiyaasaysaa suurat alxaaqa wax la eg qadra suurati alxaaqa marka diwaalulmufasalka suuradaha mufasalka jalaadka kamiise dheerdheer salaadii subax markaa in lagu akriyo siyay keenaysaa ka korna waa lagu aqrin karaa wayusalli duhra duhurkii ayuu tukanayay idaa zaalat ishamsu qoraxda markay iilato cirka bartankiisa ay ka iilato sida ay qofka la tahay marka macalmushaahidkii tarjamada marka meeshan waa meesha iska waafaqayaan kaana ayaana la cabire kaana nabiyu sala allahu calayh ali wasalam kaanadaas oo tusayso in nebigu uu sidaa xaalkiis u badnaa jiray waalcasra casirka ayuu tukanayay wa axadunaa midkeenna yadhabu waa tegaayey ilaa aqsa almadiinati madiina meesha ugu xaggaysa ayuu tegaayey ayb rajaca waa soo laabanayay wa shamsu xayatun walxaal shamsu qoraxdiina xayatun ay nooshahay macnaa kulaylkeeda weli on jiro wayusalli alcasra ayuu tukanayay wa axadunaa midkeenna yadhabu ilaa aqsa almadiinati buu aadaayey ayb rajaca wuu soo noqonayay wa shamsu xayatun intuu aqsa almadiina tago ayuu haddana soo laabto ayuu wuxuu soo noqonayay iyadoo weli qoraxdu ay nooshahay bimacnaa ay kulushahay oo iftiin badanna ay leedahay halkaa marka iyadana maxaa laga qaadanaya casirka nebiga inuu waqti hore ka tukan jiro oon dib loo dhigaynin oo aan dib aan u dhigi jirin wanasiitu waan iloobay maa qaala fi lmaqribi maqribka wuxuu ka yidhi ayb maqribkii marka waa iloobay buu yidhi bal fiirida dadkan waxay sida ugu dadaalayaan waxay hubaanay sheegi waxaa arkaysaa marka wuxuu leeyahay tii maqribkii waan iloobay axaadiidtana saan unbay ugu taalan kutubtiina saan hilmaankan unbaa la soo wariyey ayb wax marka qiyaas qiyaas iyo ama waxyaabaa ma geli jirin axkaamta arrimahan axkaamta ku saabsan walaa yubaali uma aabayeeli jirin bita'khiiri alcishaai cishaha digdhigiisa ilaa ulufi leyli intii laga gaaro ulufuleyl saddex meeloodoo meel habeenkii ilaa laga gaaro uma aabayeelaynin cishaha inuu gadaal u dhigo marka uma qaala wuxuu dhahayay ilaa shadri leyli ilaa iyo habeenbar wa qaala mucaadin waxa uu yidhi qaala shucbatu uma laqiituhu waan la kulmay maratan mar fa qaala waxa uu yidhi ow ulufi leyl heshihiina marka nebigu riwaayo kalena waxay leedahay dadkuu fiirin jiray haddii ay soo ururaanna waa jamaacadu tujin jiray haddii ay arkaan inaynan soo ururin oo arkana waa sugi jiray jamaacaduu sugi jiray maxalushaahidka marka duhurkaas qaala xadaanaa muxamadu yacni bna muqaatil wahuwa almarwasiyu qaala akhbaranaa cabdullaahi wahuwa cabdullahi bn mubaarak almarwasiyu qال أخبرنا khالد بن cبدالرحمن qال xdثnي غالب القطاn khاalد بن cabdالرحmaan saasay ugu dhacday isagoo muhml ah wahuwa sulamiyuna waaye wasmu jadii bukayr khaalid بn cabdالرحmaan بn bukayr الsulamiyu weyaan walaysa lahu cinda الbukhaariي غayru hada الxadiiثi alwaaxid halkan xadiid waxaan ahayn bukhaari kuma laha wafii abaqati khaalid bni cabdiraxmaan alkhuraasaani wafii dabaqatihi waxaa ah khaalid bni cabdiraxmaan alkhuraasaaniyu ayaa la dabaqa ah naziilu dimashqa iyo wakhaalid bni cabdiraxmaan alkuufiyu alcabdiyu walam yukharij lahuma albukhaariyu shay-an labadaas nisamyada la ah bukhaari waxa kama soo saarin ayaa kan unbuu hal xadiid ka soo saaray qala xadaanii gaalib ilqaطaan can bakr bni cabdillaahi ilmusaniy can anas bni maalikin qaal kunaa waxaanu ahayn idaa sallaynaa khalfa rasuuli illahi sal salam nebiga gadaashiisa haddii aan ku tukanno bidahaa'iri duhradii sajadnaa waanu sujuudaynay calaa fiyaabinaa dharkeennaan ku sujuudaynay ibtiqaa'a alxari kulaylka ka dhowrsi aan ka dhowrsanayna darteed dahaa'ir marka waa jamcu dahiratin wahiya alhaajiratu salaadan marka dahira waa la yidhaahdaa salaatu luula waa la dhahaa salaatu lhajiiratina waa la yidhaahdaa ama salaatu lhaajirati ayb ayb baabu taakhiiri marka tanna waxay tusaysaa inuu waqti hore tukan jiray duhurka dabci xilli weli kulaylka uu dambeeyo ayb baabu taakhiiri duhri ila alcasri baabu bayaani xukmi taakhiiri duhri duhurka dibdhigiisa xukunka ku soo arooray caddayntiisii buu baab yahay ila alcasri loo dibdhigo salaadii duhur in dib loo dhigo casirka loo dibdhigo qaala xadaanaa abu nucmaan wahuwa muxamed bnu lfadl asaduusiyu almulaqabu bicaari qaala xadaanaa xamaadun huwa bnu zayd can camr bni diinaar can jaabir bni zaydin wahuwa abu shachaa can ibni cabaasin ana nabiya sala allahu calayh ali wasalam nebigu sallaa bilmadiinati madiine ayuu ku tukaday sabcan wa amaaniia toddoba ayuu ku tukaday iyo sideed adduhra iyo walcasra duhurkii casrkii buu tukaday waa sideed raga waalmaqriba iyo walcishaaa buu tukaday oo iyaguna ah toddoba faqaala ayuubu ayuub waxau yidhi lacalahu waxaa laga yaabaa fii leylatin habeen dhexdeed inuu tukaday madiiratin roob badan qaala casaa qaala waxaan u jeeda faqaala ayuub waxa uu yidhi you ku dhahayaa marka ayuub jaabir ibni zayd inuu ku dhahayaa bimoodaan lacalahu fii leylatin madiiratin inay ahayd qaala waxau yidhi casaa waa laga yaabaa inaysaa ahayd kan lagu dhahaya marka waa abu shactaa ayuub baa dhahaya abu shactaa jaabir ibni zayd boona ku dhahay habeen roob badan inay ahayd dhexdeeda laga yaaba markaasuu yidhi casar xadiidkan marka ishkaalkiisu aad u badan yahay nebigu madiine dhexdeeda uu ka dhacay jamcintaanu ay ka dhacdo salaaddii duhur iyo casir duhur afarkiis afartiisii iyo casir afartiisii ayuu ku tukaday isagoo madiine joogo jamacuna marka sidii la ogsoon yahay waxaa iska leh safar amase roob waxaa ku xambaaray marka ayuub inuu weydiiyo maxay tahay sababka uu yidhaahdo lacalla inay ahayd habeen maalin roob badan u yii marka casaha waa laga yaabaa roobka salaada in loo jamciyo akaru ahlilcilmi waa qabaan laakiin arinka waxaa ishkaalka sii badinayso imaamu muslim iyo asxaabu sunan min ariiqi xabiib ibni abi haabit can saciid ibni jubayr waxay wariyeen bilafdi min gayri khawfin walaa madarin muslimaana weriyeen cabsi iyadoo aynan jirin roobna aynan jirin roob marka waa la anfiyey iyagu ijtihaadkooda ahayd awel lacalahu lacalahu bay ahayd laakin waxaaba raawigi ibnu cabaas wuxuu sugay inaynan roob aan loo yeelin sida loo jamcina marka salaaduhuna inay wakti leeyihiin aan ognahay xadiidka nebiga aayadda qur'aankana ina salaata kaanat cala almu'miniina kitaaban mawquutan jibriil nebigu intuu laba maalmood usoo kala laabtay ayuu waktiga u sheegay oo waa kii yidhi alwaqtu maa beyna haadayni salaadaha waktigooda labadaanay ku dhex jiraan duhur waktiguu bilowdo iyo waktiga ugu dambayso u sheegay marka salaadan aan waktigeeda la gaarin ee la hormariyey ama midaan la dibdhigay waktigeedii maa beyna haadeynidii xagga kale loo dhaafiyey waxay rabtaa marka in la xal iyo jamcin bay rabtaa waxaa aad marka u jamciyey uga hadlay masaaligta culimmada xadiidkan ay ka qaateenna ay ku mareenna sheegay ibnu rajab dhowr maslad buu sheegay ilaa toddoba meelahaas gaarayaan oo ibnu rajab masaaliku ahaa lilcilmi fii hada alxadiid waxau yidhi kow maslaga koowaad waxay weeyaan annahu mansuukhun bilijmaaci calaa khilaafihi bacdi ahlilcilmi oo salafka ka mid a waxay qabeen xadiidkan inuu mansuukh yaha la nasakhay maxaa lagu nasakhayna ijmaaca lagu nasakhay ijmaacu alculamaa ayaa wuxuu ku guntalmay salaad walba in wakhtigeeda la tukado oo aan wakhtigeeda la dhaafsiinin ilaa safar iyo roob dhaafa safar haddaan la sheegin roobna la sheegin xadiidkan marka yacni ijmaac culimmadii baa waxay ku ijmaaceen buu leeyahy in laga taga xadiidkan oon lagu dhaqmin ayb ijmaacu marka isagu waxma nasakho lamana nasakho laakiin yadullu calaa naskhi usuuliyiintu saasay dhahdeen marka tarkigaas ay ku ijmaaceen ayaa wuxuu tusayaa nas inuu jiro naskaasoo naasikha xaqiiqiga ah ah ayb waqad xaka tirmidiyu fii aakhiri kitaabihi imaamu tirmidi kitaabkiisa aakhirkiisa wuxuu ku sheegay annahu lam yaqul bihi axadu min alculamaa xadiidkan qof culummada ka mida oo yiri ma jiro laakiin allahu aclam taa laftirkeedu taxqiiqay u baahantaha ibnu cabaasaaba ku dhaqmayba basra isagoo joogo oo khudbaynaayo ayaa la yidhi asalaah salaah markaasuu wuxuu yidhi atucallimuna sunna sunnada maad annagana baraysaan buu yidhi waa iska sii watay hadhowna waa jamciyey marka maqhribkii ceshihiina see marka waa laga tegey loo dhahaa marka allahu aclam marka kolley taasna waa jirtaa wuuna keeni doonaa aqwaasha dadka ku tegey xadiidkan in lagu dhaqmo oo yacni ruksadiisa sheegay ibnu cabaasa ka mid ah iyadoo marka ruksadiisii ibnu cabaas sheegay ijmaac baa wax nasakhay aad uma fiicno maslaga labaad waxaa weeyaan ayb mucaaradatuhu bimaa yukhaalifuhu xadiidkan waxaa caaridaya axaadiid kale oo ka xoog badan ka hor imaanaysa waqad caaradahu imaamu axmed imaam axmed xadiidkan wuxuu ku caariday biaxaadiid almawaaqiit axaadiidta waqtiga tilmaamayso ee alwaqtu maa beyna haadayni ayb waqad caarada bacdu alculamaai bixadiidin ruwiya can ibni cabaas nafsihi culimo kalena waxay ku caarideen xadiid ibnu cabaas laftirkiisa laga wariyey oo dhahaya man jamaca bayna salaatayni min gayri cudrin faqad ataa baaban min abwaabi alkabaa'ir ninkii laba salaad isku daro cudurdaar la'aan wuxuu la yimid baab albaab albaabka kabaa'irta ka mida tirmidina wuxuu yidhi inkastoo xadiidkan uu daciif yahay alcamalu calayhi xadiidkan daciifka ayaa macnihiisa culummadu ay kulligood ku camal faleen ayb waalcamalu calaa hada cinda ahli ilcilmi imaamu tirmidi calaa kullin marka in la yidhaha labadan xadiid waa iscaariday imaam axmed marka wuxuu rajaxay axaadiidta wakhtiga sheegaysa waana ka badan tahay waana ka xoog badan tahay saas markuu caariday maslaga saddexaad xamluhu calaa ana nabiya sala allahu calayh ali wasalam aakhara duhra ilaa aakhiri waqtiha fawaqacat fii aakhiri juzin min alwaqti waqadama alcasra fii awali waqtiha fawaqacat isalaatu fawaqacat الsalaataani majmuucatayni fi الsuurati wa fi lmacnaa kullu salaatin waqacat fii waqtiha qoladan saddexaad waxay leeyihiin jamacaani waa jamac suuri ah suurada ayuu jamac u muuqdaa laakiin salaad walba waqtigeeda la tukaday siday ku dhacday waxay yidhaahdeen duhur iyo casir horta maxaa u dhexeeya waqti ah waqti u dhexeeya maa jiro duhurka iyo casirka ma jiro duhur markuu tago casira hore ka soo galo sidaan ogsoonahay waxay yidhaahdeen marka duhurkiina aakhirul waqti buu ka tukaday maalinkaas casirkiina awalul waqti buu ka tukaday tanow tukaday markuu ka baxay tii kalaa soo gashay horeu ka tukaday qofka arkaaya marka wuxuu u maleeyaa salaad la jamciyey suurada saasay ka tahay laakiin macnaha salaad walba waqtigeeda la tukay waana u badan yihiin fuqahada inay saas yidhaahdaan maqribkiina sidoo kale kaiir shaaficiyada qaar badanoo saas iyagu tawjiihinaya ayaa jiraan laakiin iyaga laftirkooda soo xujo kale kuma noqonayso shaaficiyada maqribka iyo cishaha duhri casr garanay laakiin maqrib iyo cisho kawar maxaa yeele shaaficiyada qowlka jadiidka wuxuu qabaa maqhribka iyo cishaha waqti u dhaxeeyo cishana uunan soo gelin maqhribna tegey ayay qabaan qowljadiidka shaafici maqhribka waxay leeyihiin waa qadir laga weyse qaato cowrada laga asturto oo salaadii laba ragco sunnaa laga tukado iyo saddexdii maqhribka dima laga aqabo waxay leeyihiin maqhribka waqtigiisu aada u yeryahay intaas haddii la sameeyo waa tegeyba maqhrib haye cisho ma la tukan karaa ma ima soo gelinayo ilaa shafaqu ka baabo waa la suga marka laba salaadood oo waqti u dhaxeeyo oo labadii salaadood midna aan lahayn see marka jamac suuri oo ku suurto galay marka maqrib baa la akhiray maqrib marka la akhira horta waqti mumtad inuu leeyahay fidsan soo maha iyagu wuxuu le intii salaadaas lagu tukadaa maqrib waqtigiisu ku egyahay taas marka mas'ale qoorta u surmaysa tan midda kale ibnu xajar wuxuu le iyadaa mashaqo ahban iyadaa mashaqo oo in salaad la sugo duhurku waqtigiisii ma dhammaaday may wax yaraa ka dhiman casir ma soo gale iyadaa u baahanba fiirin dhib badan mashaqo ay ku jirta maslaga afaraad waxay yidhahdeen innahu kaana limadarin roob waa wax loo jamciyey waa midaan bukhaari uu keenayo qaala casaada iyadana de xadiidka muslim addiidaya allahu mustacaan ayb marka imaam ayuub iyo maalik yaa ku tageen sidaas imaamu maalik isagana meel kale ka qabsanaysaa hadday roob tahay imaam maalik wuxuu leeyahay maqribka iyo cishaha ayaa roob dartii loo jamciyaa amaa duhur iyo casir ma loo jamci karou leeyahay waqtigooda dheer inuu roobka joogsadaa laga yaaba laakiin maqribka iyo casirka cishaha wax isku dhowdhow isaga marka waa diidaha imaamu maalik duhur iyo casir roob dartood in loo jamciyo xadiidkanna wuxuu ku xambaaraa roob say ku dhacayhaddii maqrib iyo cisho keliya ay ahaan lahayd waa toosnaan lahayd ibnu rajab marka wuxuu yidhi walcajabu min maalik sidee maqrib iyo cisho duhur iyo casir looma jamcin karo roobka dartiis oo u leeyahay haddana halkan uu ugu xambaarayaa nebigu lilmadari buu u jamciye oo u leeyahay taasna marka waxbaa ku jira iyada laftirkeeda laakiin shaafici roobka markay tahay duhur iyo casir maqrib iyo cisho isaga waa caam yeelaan ruksada ayb kan kale waxaa weeyaan shanaad maslaga shanaad ayb ana haada kaana fi safar waqaca fi safar yani waxay leeyihiin safaray ahayd markaa nebigu uu sidaa yeelay safarka iyadana waxaa diidaysa fi lmadiinati ana nabiy sal l slam sallaa fi lmadiinati madiine dhexdeeda maa nebigu musaafir oo ku noqdayna ma ku noqon ayb maslaga lixaad kaana limaradin jiray dhahay jiro ayaa nebigu uu u yeelay iyada laftirkeeda marka waxaa diidaya marka bacdu riwaayaat baa marka maradka diidayaan laftirkeeda maslagaas marka maradka imaamu nawowi waa soo dhoweeyey kaasuu soo dhoweeyey oo markaa mariidka qofka jiran salaad ma isku dari karaa isaga imaam axmed haabuu leeyahay cudurku waa sabab layskugu jamciye salaada imaamu nawowina maslak saxiixa inuu yahay buu cabiraa taas laakiin shaaficiyada agtooda sida mashhuurka ku ah cudur wax salaad loo jamciye ma aha xadiidkan marka marad dartiis waa maslak xoog badanaa la dhihi karaa isaga laftirkiisa inkastoo maradka anfintiisa ay soo aroortay kan toddobaad annahu kaana lishuqlin shuql ayaa dartii ayuu u jamciyey wa huwa aladii tubaaxu macahu tarku ljumcati waljamaaca waana midka imaam axmed uu ku tegaysa haddii cudurdaar qofka jumcada iyo jamaacada looga rugseeyo ou haysto cudurdaar jumcada iyo jamaacada qofka looga rugseeyo hadduu jiro axyaana waa u jamci karaa salaaduu leeya kaa laftirkiisa marka jiradaa ka mid a qofka hadduu jiran yahay sariiryaal uu yahay jamaaco lagama rabo jumcana lagama rabo kaasoo kale marka inuu u jamciyo mararka qaar haddii jiro ama xanuun ama daruuro kale ay haysato ama shuqul kale iyo ay ku xambaareen qaar culamada kamid ayb nas cala hada axmedu ibnu siriinna waa laga wariyey tan oo wuxuu yidhi laa ba'sa biاljamci bayna aلsalatayni lilxaajati waاshayi maa lam yutakhad caadatan ibnu siriin wuxuu yidhi haddii salaada loo jamciyo shay ama xaajo baahi loo jamciyo darteed dhib male buu yidhi haddaan laga dhiganaynin caado shaqo haddaan laga dhiganaynin mar uun xaaje iyo baahi qofka u hayso hadduu isku jamciyo dhib ma laha xadiidkan iyadoo laga maqaadayo ibnu siriin saasaa laga weriyey maslaga ugu dambeeyo maslagan marka kan ugu dambeeyo alxamlu calaa daahirihi xadiidkan daahirkiisa in lagu xambaaro ibnu cabdilbar marka wuxuu yidhi daahirkiisa lagu xambaarayaa waxaana loo waxaana isticmaalayo dadka asxaabu daruuraadka ah waa kan ibnu siriin haddii uu sheegayo daruuraadka marka dadka asxaabu daruuraadka yaa noqonayana naagta xaydka qabto haddii xaydka uu ka go-o waqtiga casirka ama cishihii waqtigiisa xaydkii ka go-ay maqrib iyo cisho ha isku tukata iyadu maqribkii lasoo dhaafay iyo cishihii ha isku tukato duhurkii iyo casirkii ha isku tukato casirkii qoraxda intaynan dhicin ayaa xaydkii ka dhammaaday waa qubaysatay casir keligiis may tukanaysaa maya duhurkii casirkii maxaa yeele duhurka wakhtigiisii idiraarigaa weli waa baaqi wakhtigii salaad kale lagula qaban karayaa weli joogo marka dadka noocaas oo kalaaba uu yidhi iyo qofka jiran iyo isticmaala xadiidkan marka taasaadna moodaa inay u dhadhowdahay dadka ah asxaabu daruuraadka ah in loo rugseeyo inay jamcin karaan salaadaha mararka qaadka haddaan laga dhiganaynin marka caado cumrigiiba qofka mar ama sanadkiiba mar taasaana marka ibnu cabbaas markii la weydiiyey nebigu muxuu saan u yeelay ummadda inuusan dhibin oo dhibka uu ka zuuliyo allahu aclam mararka qaar dhib baa imaan kara oo qofka uunan makansan karin labada salaad inuu waqti ku wada tukado ilaahay iyo qabalil insaanu calaa nafsihi basiira ninka marka laalaab iyo luuqluuq rabana ilaahay waa ogyahaasna waa is ogyahaan ninka aan luuqluuq iyo laalaab rabinna waxaa weeyaan rugsada waa ka faa'iidaysa dadka qaar baa laakiin si xun uga faa'iidaysto rugsada meelahaas dadkaas markay yurubtaas iyo meelahaas jiro yaa wakhtiyada qaarkoodna maqribkii cishahay isku daraan wakhtiyada qaarna duhuri casir marna maalintiia dheer afar saac habeenimaa qoraxdu dhace cishihiina waxaa laga yaabaa inuu soo galaba shan saac iyo bar meelahaas habeennim saqdhex salaadii subaxna ay siddeed saac soo gashay ee bar marka dadkii waxay yidhaahdeen xaraj badan baa ku jira markaa jamcin unbay wadaayeen saas ma fiicna jamcin oo waqti dhan layska wado msax ma noqonaysa marka waxaa arkaysaa marka mararka qaar iyagu saasay yeelayaan haddana iyagoo maqribkii inta tukaday say meesha u taagan yihiin shan saac ay bar la gaari daruurada waaba taagan yihin dad sheekaynayo wakhtiyo qaarna maalinta aad u gaaban oo waxaa laga yaabaa sagaal saac iyo afartan daqiiqo in qoraxdu dhacdo maqrib uu soo galo duhurkii iyo casirkiina ay saan isku noqdaan salaadihiina aad isugu dhowaadaan markaas waxay yeelayaan wakhtiyadaasna shaqadii lama shaqaysan karay leeyihin duhur iyo casir hala isku jamciyo marka waa dad adduunyadooda ka fikarayo aan aakhiradooda ka fikaraynin dad culimaa laga yaabaa inay isaga khaldamaanaad dhici karto dad culimo aan waaqicaas waxba ka ogeyn inta lasoo waco iyo dadkaasba aan ogeyn xataa xawaashooda aan ka warqabina inta lasoo waco xadiidkaan ugu fadwoodo kuwa iska culamaa usuu-ana waa ugu fadwoodaan waxaasoo kale oo iyagu salaadaha iyo dan weyn baan u hayna marka salaada in waqtigooda lagu tukado qofkay daruura u keentana marmar inuu sidaan oo kale yeeli karo waa isaga bannaantahay maa lam yutakhad caadatan haddii marna la jamciyo lix biloodna haddii duhri casir la jamcinaayo lix kalena la jamcinaayo maqrib iyo cisho maxaa haray marka salaadii qofku muxuu mukalaf u yahay laakiin marmar waxaa suurtagal noqon karto qof maalan dad naftood badbaadinayo kale oo dadkii markaa dad yacni markaa xaalad emergency ah ku jira qof badbaadinayo haddii uu is yidhaah salaadanna wakhtigeeda aad middanna wakhtigeeda aadna laga yaabo qofkan uu dhimanayo waa jamci karaa kaasoo kale salaadan a wixiise intuu isku daro meesha lagu badbaadinayo waa geli karaa dadkii marka hadduu doono lix saac iyo toddoba saac iyo qofkaas qalliinkiisa hadduu rabaa ku jiro dadadkaasoo kale in loo fadwoo karaa muuqanaysa maxaa yale xaajadii daruuraadkay ka mid tahay xadiidkan marka macaanidaas baa ku wada jirta ibnu xajarna wuu khulaaseeyey meelaha waa ka helaysaan sharxana baabu waqti alcasri baabu bayaani waqti alcasri casarka waqtigiisa caddayntiisiiba u baab yahay wa qaala abuu usaamata abuu usaama waxauu yidhi xamaad bnu usaama waaye can hishaamin min qacri xujratiha ayb nebigu casirka ayuu tukan jiray iyadoo qoraxdu min qacri xujratihaa caaisho qolkeeda salkeeda ay ku jirto qolka salkiisa iyadoo ay qoraxda ku jirto oo aynan weli ka bixin yani qolka salkiisa waxaa loo leeyahay qolalkii nebiga sala allahu calayh waali wasalam xaasaskiisa guryihi ay deganaayeen guryo waxay ahayn gaagaaban oo aan aad waasac u ahayn guryo aan aad waasac u ahayn bay ahaayeen gaagaabanna derbigooda uu gaaban yahay qoraxdu marka goormay soo geli kartaa mar guriga dhexdiisa marka casirka uu awal yahay ayay soo geli kartaa laakiin haddii la yidhaha casirka waa la digdhigaa oo kow iyo toban saac meelahaasaa la gaarsiina kow iyo toban saac qoraxdii derbigay qabanaysaa guriga waa ka dhexbaxaysaa sooma hadda masaajidkan haddaan furno saqafkan laga qaado maalan derbigiisuna uu yahay derbi gaaban maalan oon aad u dheerayn qoraxda waa dhexgelaysaa soomaha meeshay dhexgelaysaa kow iyo toban saac laakiin markay tahay qoraxda ma ku dhex jiri karta derbigay garaacaysaa macnaha marka uu u keenay waxa uu u deliishanayaa in casirka awalul waqti nebigu uu ka tukan jiray qoraxdaasi iyadoon ka bixin qolka caaisha ayaa salaadda uu tukan jiray nebiga sal l slm qaala xadaanaa ibraahiim bnu lmundir wahuwa alxizaamiyu qaala xadaanaa anas bnu ciyaad wahuwa abu damra can hishaamin can abiihi ana caaishata qaalat kaana rasuulu llahi sal l salam nebigu wuxuu ahaa yusalli alcasra casirka inuu tukanaayey washamsu qoraxduna lam takhruj aynan bixin min xujratiha qolkeeda aynan ka soo bixin weli qaala xadaanaa qutaybatu qaala xadaana alleytu can ibni shihaabin can curwata can caaishata ana rasuula llahi sal salam salla alcasra casirka ayuu tukaday bwashamsu fii xujratiha qoraxduna ay ku jirto qolka caaisha yacni iftiinkeeda laga wado lam yadhar ilfay-u hoosku iyada uunan ka kor noqonin min xujratihaa qolkeeda uunan ka soo kor noqonin yacni qolkeedii wax hoosa iyadoo aanaynan bixinin lam yadhar ilfay-u hooskiina uunan muuqanin min xujratihaa qolkeeda aanu ka soo muuqanin maxaa yeele qoraxdii baa ku dhex jirto korkay ka haysaa hoos marka ma imaan karo hoosku goorma imaan kara markay qoraxda derbiga iyo meelaha ay tagto ama xooga ay leedahay qaala xadaana abu nucaym qaala akhbarana bnu cuyaynata can zuhriyi can curwata can caaishata qaalat kana nabiyu sala allahu calayh ali wasalam yusallii salaata alcasri ayuu tukanayay washamsu qoraxduna daalicatun ay taha midii baxsan fii xujratiaqolkeedafii xujratii qolkeyga dhexdiisa lam yadhar ilfay-u bacdu hooskii uunan soo muuqanin bacdu weli ay bacda dalika ayb lam yadhar ilfay-u hooskii uunan muuqanin bacdu weli uunan muuqanin wa qaala maalikun wa yaxya bnu saciidin wa shucaybun wabnu abii xafsata washamsu qoraxdana qabla an tadhara intaysan derbigii ka kor noqonin aynan derbigii korkiisa imaanin axaadiidtan o dhan waxaa laga faa'iidaysana casirka in awal waqti nebigu ka tukan jiray xanafiyadaa khilaafsan xanafiyadu iyagu waxay qabaan casirkuba wuxuu u bilaabanayaa waqtigiisu shayga markuu noqdo hooskiisa labalaab markuu noqdo hoosku markuu labalaab qofka uu noqdo ama shayga ul haddii la suro ushaas hooskeedu waa inuu labalaab noqdaa dherarka ushaku ka noqdo waqtigay noqonay marka waqtigaas waqti dambe waa kow iyo toban saac iyo meelahaas ayaa casirkaba la tukanaa bay leeyihin xadiidtaasay la yeelan والمستفاaد من hda الxadيiث تacjiiل صلاaة الcصر في أول وqتiha وhda hو اladي فahimth cاaشhaة waa waxay cاaشho ka fahmtay وkada raawi canha raawiga ka wariye curwat siduu ka fahmay واxtaja bihi xadiidkan buu xujaystay calى cmر بن cabdالcaزيiز fii taakhiirihi salaat alcasri kamaa taqadama cumar bn cabdilcasiis salaad casri waa daahi jiray markaasaa curwa wuxuu yidhi ha daahinin xadiidkaanuun u keensaday inaan la daahinin oo awalka laga tukado soo ma aragti marka waa wixii curwana uu ka fahmay xadiidka in la dedejiye salaada casri ayb kamaa taqadam washada daxaawiyu daxaawi oo fuqahada xanafiyada ka mid ahaa isagu waa shaadoobay faqaala wuxuu yidhi laa dalaalata fiihi cala atacjiil wax dalaala oo tusaaya ma jira buu yidhi xadiidkan in salaada casr la dedejiyo lixtimaali ana alxujrata kaanat qasiiratan qasiirata aljidaari waxaa suurtagala buu yidhi qolku derbigiisu inuu gaabnaa ayb falam takun ishamsu taxtajibu canha ilaa biqurbi guruubiha markaase wuxuu rabaa inuu yidha derbigana waa gaabnaa iyaduna waa dheereen yani qolka yani balliciisuna waa dheeraay qol waasaco ahaa marka maanta dhan qoraxdii ka dhammaanmaysan ile derbi qoraxda celiyaa dheer male mafahmi marka sida uu ka wata marka maanta dhan qoraxda waa isaga jiraysaa iyadoo weliba waqti dambe haddii hala gaaro haddii la duro marka wuxuu yidhi falam takun ishamsu taxtajibu canha ilaa biqurbi guruubiha qoraxdaba waxay ka qarsoonaanaysay markay dheci rabto agteeda fayadullu cala atakhiiri laa cala tacjiili buu yidhi ir takalufkan dherirka badan ayaha marka n leeyahay kan tacjiil maba tusaysa taakhiiray tusay watucuqiba biana aladii dakarahu min alixtimaali ixtimaalka uu sheegay inamaa yutasawaru waxaa la tasawuri karaa maca tisaaci ilxujrati qolku markuu aad waasac u yahay ayaa la tasawuri karaa soo maha qolkaani markuu aad waasac u yahay oo mitiraadkiisu ay aad u badan yihiin ayaa la dhihi karaa qoraxdayna ila waa la socotaa mogta laakiin qol yar degdegay qoraxda uga baxeen wuxuu yidhi marka maca tisaaci ilxujrati waqad curifa bilistifaadati waxaa la aqoonsaday oo la gartay buu yidhi si mutawaatir walmushaahadati iyo sidii la arkayba qolalka nebiga wax la arkay waa mogta walmushaahadati ana xujara aswaaji nabiyi sala allahu calayh ali wasalam lam takun mutasicatan walaa yakuunu dow'u shamsi baaqiyan fii qacri alxujrati asagiirati ilaa washamsu qaa'imatun murtaficatun qol yar oo aan waasac ahayn qorax ma ku dhex jiri karto ilaa waxay ku dhex jiri kartaa qoraxdu markay kor jirto umaahan wa ilaa mataa maalad markay xagga galbeed u liicdo u iilato irtafaca dow'uhaa iftiinkeeda waa kor noqonaya can qaaci alxujrati xujradaas yacnii salkeeda waa ka baxaya walow kaanat iljuduru qasiiratan gidaaradu hadday doonaan ha gaabnaada daxaawi marka ixtimaalkiisu waa soco lahay haddii qololka uu sida masaajidkanoo kale la egyahay qolalka nebigana waxaa la arkay inay yaryaraayeen qolol waaweyno waasa ama qabil nebiga sal sl meeshaana marka macnaheedu waa taasa qال xdثna mxamed بن mqاtل qال أخبرna cبdاللhi qال أخبرna cوف can سyاr بn سلامة qال dkلtu أna وأbي clى أbي brزة الأسلمiyi baan u galnay faqاla lahu أbي aabbahay wuxuu ku yidhi kayfa kaana rasuul الlahi sal ا slam nebigu sidee buu ahaa yusali اlmaktubata maktubada inuu u tukanaayo faqaala waxau yidhi kana yusali اlhajiira waqtiga yani maalin weynta ayuu tukanaayay allatii tadcuunahaa taasoo aad ugu yeertaan aluulaa salaada hore waa duhr duhurka marka salaada koowaad maxaa loo dhahaana waa tii ugu horreyso jibriil uu tujiyey nebiga sal l slam xiina tadxadu shamsu qoraxda markay iilanayso markay iilato qoraxda ayuu tukanayay wa yusalli alcasra casarka ayuu tukanayey nebiga uma yarjicu axadunaa midkaan waa laabanayay ilaa raxlihi gurigiisa ayuu aadayay fii aqsa almadiinati madiine meesha ugu shishaysa gurigaasoo fii aqsa almadiinati madiine meesha ugu fog ah fii aqsaa jaari majruubkan raxliga ayuu sifo u yahay washamsu qoraxdii oo xayatun weli kulul qoraxdii oo kor jirto kulul ayaa gurigiisa ugu noqonaya bal ka warran adiga markaa nin nebigii la tukaday ee laabtay ee gurigiisii magaalada ugu shisheeyey tegey welina qoraxda ay aad u kulushahay taa maxay ku tusaa marka salaadda in awel waqtiga uu tukan wanasiitu waan iloobay maa qaala fi lmaqribi waxuu ka yidhi wakaana yastaxibu wuxuu jeclaysan jiray an yuakhira min alcishaa cishaa inuu dib u dhigo allatii tadcuunahaa cisha midda aada ugu yeertaan alcatamata caweysinta wa kaana yakrahu nowma hurdo ayuu nacayay qablahaa cishaha horteed intaan cishaha la samaynin horteed salaadan la tukana walxadiida sheeko bacdahaa cishaha kadibna waa nacayay wa kaana yanfatilu nebigu wuxuu ka gadoomayay min salaati lghadaati salaada subax xiina yacrifu rajulu qofku markuu aqoonsado jaliisahu midka isaga dhinaciisa fadhiyo wa yaqra'u bisitiina ila lmia ayuu ku akrinaya maxalushaahidka waa meesha casirka ka hadlayso qala xadaana cabdulahi bn maslamata can maliki can isxaaqa bni cabdilaahi bni abi alxata can anas bni malikin qaal kunaa waxaanu ahay nusali lcasra casarka inaan tukanayno uma yakhruju linsaanu qofka waa baxayay ilaa bani camri bni cawf buu tegaya bani camri bni cawf intee la dhahaa waa masjidu quba meesha uu ku yaala masjidka nebiga haddaad ka socoto baabuurka hadduu kaa qaado masjidu nabowi masjidu quba uu ku geeyo xoogaa fiican buu soconaya ide wadooyinkan weliba hadda baabuurta ay ku ordaayaan xoogaa buu soconaya taqriiban marka waxaa laga yaabaa laba mayl saddex mayl meelaha inay isu jiraan ama afar maylba afar mayl ku dhowaad ay gaaraysa baabuurkii u socon marka afar mayl haddaan ka qiyaasno taqriiban marka waxa waaye toddoba kilomitr shan kilomitr lix toddoba kilomitr meelahaas lix toddoba haddaan afarta ka qabano saddex haddii laga qabtana waa shan kilomitr shan kilomitr marka nin casir tukaday shan kilomitr lugeeyey qoraxdiina weli ay kulushahay maxaa awal waqti inuu tukan jira ilaa haddii la yidhaahdo koob iyo toban saac hala tukado qofna ha baxo qubo xaggeeda ha aado qoraxdii dhacdayu tegaya iska dhaaf waqti kale marka xanafiyada xadiidtanoo dhan bay dhinac iska dhigayaan amyaasha marka inuu sheegaabaa marka uma yakhruju linsaanu qofkii baa baxaya ilaa bani camri bni cawf xaafadoodu aada xaafadda masjidu qubaha qubaa uu ku yaalla fayajiduhum wuxuu arkaya yusalluuna alcasra iyagoo casir tukanaya ayuu tegay marka weli dadka iyagoo markaa casir tukanaya meeshaa marka culamadu waxay yidhahda waxaa laga qaadanayaa salaada casir dib waa loo dhigi karaa laakiin waqti karaaha aan dib loo dhigaa ma samay jirin asxaabta iyaga laftirkooda marka wakhtigaas ay tukanayaan hadda ogow waa wakhti nebigii asxaabtiisii ay soo tukadeen marka wakhtiga ay tukanayaan waa wakhti qoraxdu ay laftirkeeda ay kulushahayo laakiin nebiga uu awalul wakhtiga uga hormaray qaala xadaana bnu muqaatil qaala akhbarana cabdullaahi qaala akhbarana abu bakr bni cumaan abuu bakri bnu cuhmaana bni sahli bni xunayfin qaala samictu abaa umaamata yaquulu sallaynaa maca cumara bni cabdilcasiis adduhru ayaan la tukannay uma kharajnaa waan tagnay xataa dakhalnaa calaa anas bni maalikin intaan uga soo galnay fawajadnaahu waxaanu helnay yusalli alcasra iyaga duhur ay soo tukadeen waa soo baxeen anas bay u yimaadeen isagoo casir tukaday u yimaadeen isagoo casir tukanayo fawajadnaahu waxaan helnay yusalli alcasra casir isagoo tukanayo faqultu waxaan idhi yaa cam adeerow yaa camu adeerow maa haadihi salaatu salaadani maxay tahay allatii sallayta aad tukatay qaala waxau yidhi alcasru casr baan tukaday wa haadihi tanina salaatu rasuuli illahi sal ly salam waa salaaddii nebiga allatii kunaa nusallii macahu aan la tukan jirnay dadkan ma dhici kartaa marka kow iyo toban saac iyagu inay markaa mar u dhow duhur tukadeen suurtagal maaha axaadiidtan oo dhan marka xanafiyada dhinac ay iska dhigeen marka wax hadda xujo weyn ama axaadiid saxiixana ma hayaan qala xadaana abuulyamaan qaala akhbarana shucaybu can izuhriyi qaala xadaanii anas bnu malik qaala kaana rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalam nebigu wuxuu aha yusalli alcasra waashamsu murtaficatun casirka ayuu tukanaya qoraxdii oo mid sarraysa xayatu nool kulul kulaylkeeda leh fayadhabu daahibu midka tegaya ayaa tegaaya ila alcawaali madiine meesha ugu xagayso meelaha ugu xageeyo fayatiihim waa imaanayey oo u imaanayay washamsu murtaficatun riwaayadka qaar waxayle intuu tago soo laabto qoraxdii ku weli sarrayso wa bacdu alcawaali cawaalida qayb ka midana min almadiinati madiina ah calaa arbacati amyaalin afar mayl korkeeday ahaatay ow naxwi yani afar mayl cawaali meesha uu tegayo qoraxdoo weli kululna uu gaarayo waa afar mayl afar mayl marka taqriiban waa lix toddoba kilomitr waa lix kilomitr ilaa toddoba qaala xadaana cabdullaahi bni yuusuf qaala akhbaranaa malikun can ibni shihaabin can anas bni malikin qaal kunaa nusalli alcasra casarka ayaan tukanaynay uma yadhabu daahibu minaa midka tegaya innaga naga mida waa tegaaya ilaa qubaa'in qubaa ayuu tegaya fayaatiihim waa u imaanaya washamsu murtaficatun qoraxdiioo sarrayso weli imaam maalik marka meeshaan wuu ku khilaafay ilaa quba buu yidhi ruwaadda badanaa ilalcawaali bay warinayan ibnu rajabna marka waa sheegay laba meeluu ku khilaafay jumhuurka zuhri ka warinayaan annahu lam yadkur fiihi annabiy annabiya sal l slam imaam maalik isaga nebiga ma sheegin kunaa nusalli kuwa kale nebiga wuxuu tukan jiray dhahay meesha labaadna waxay tahay anna maalikan qaala fii riwaayatihi uma yadhabu daahibu ilaa quba wa qaala saa'iru asxaabi zuhriy ila alcawaali bay dhahay meeshaa waa ka khilaafay adiga marka ibnu xajar wuxuu isku daya mutaabacaad iyo inuu keeno laakiin mutaabacaad aad wax u anfacayo maaha iyo shawaahid sida ibnu rajab uu tilmaamay ayb riwaayaadka qaar soo noqoshaday sheegayaan kuwana waxay sheegayaan inuu tegayo labada kol haddii la yidhaahdana waa laba yani labada kolba waxay tusayaan in la dadejin jiro ayb ayb labadan baabu yarara isaga dareey casirkaa iska dhameey اسكت جنوب بالله توفيق صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد